jamhuuriyadda somalilan ee halkan nagu siiyey salaan sharafta guddoomiyaha gobolka sanaag duqa magaalada odayaasha waxgaradka dhammaan intana soo dhoweysay iyo inta kale gobolka joogta iyo degmooyinkiisaba waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu ahayn sidaa uu sheegay guddoomiyayaashu ay sheegeen wafdi golaha wasiirada ka kooban afar xubnood oo uu soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaaniyo intaanu qaban safarka turkiga ha u soo diray dhammaan gobolka sanaag iyo degmooyinkiisaba inaannu maalmo halkan joogno si aannu xog warran uga helno gobolka annakuna aannu u warranno iyaguna ay noo warramaan waxgaradka shacabka iyo gobolkuba aan is waraysanno talabaadana halkan aannu u nimi waxay ahayd in aannu bacdamaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan yoolkiisa koowaad au yahay in waddadaa ceergaabo isku xidha iyo gobollada dalka la dhiso oo loo wada fayto oo laysugu tago waxaannu ka yimaaddaa arrinkaasu iyadoo dawladdu qaatay taladaa iyo go'aankaa qaatay in ummadda reer somalilan shacabka reer somalilan meelmeel kastoo aw joogaba dabadiyo gudaba laysugu tago waddadaas sidii loo dhisi lahaa saasuna waxay ku imanaysaa innakoo urursanaanna midowna talada ka midowna tacabka ka midowna hantida ka midowna taasna ay dawladda u madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyi nagu hogaaminaayo taasu markaa waxay sabab u noqotay inaannu ka qayb qaadanno annakuna ururinta dadka baraarujinta arrinkaa iyo wixii arrimee kale ee waxtar ah gobolka aan ku baraarujinno waxaa kaloo halkan aanu nimi waxaa jira waxoogaa shaqaaqooyinoo dhacay bacdamaa howlahaa lagu jiro iminka wadadhiska waxaa loo baahan yahay inaan shaqaaqada la dhigay shaqo lagu midoobo shaqaaqada meel aan iska dhigno way dhacdaa mar kastaba had iyo gooraale meel kastaba way ka yaro dhacdaa waxoogaa yaroo saseega ama is-afgaran waaya se laakiin waxaa lagu xallili karaa iyadoo laga eego dhibta yar weynaa danta guud aynu ka eegno taasna waxaynu doonaynaa inaynu aynu u jahayno horumarka ay ugu horrayso waddada waddadaana ceyrgaabo keli sugi maysa waxaa sugaaya somalilan iyo ummadda oo dhan baa sugaysa waa waddo taariikhi ah waa wadda laysugu tagaayo waxaa laga yaaba mararka qaarkood dad fara badan inay yidhaahdaan dhagaxuun baa la dhigaa maatanu tii dhexe la dhigaayo waxa ka dambeeya tacab badan baa ka dambeeya hawshiisii waa la qaaday xeer adag oo ku adag dawladda jamhuuriyadda somalilan baa la baaskareeyey oo lagu ururinayo dhaqaalihii loogu urinaayo guddi baa la dhisay ay ka mid yahay wasiir cadami ka mid yahay ay hogaaminayo wasiirka madaxtooyada xirsi iyo guddoomiyaasha yaa la dhisay si ay hawshaa uga qabtaan marka waxaynu doonaynaa runtii inaynu hawshaas ka kaashanno waxa kaloo aanu intaanu joogno aanu waraysan doonnaa waxyaalaha kale ee maamulka ee gobolka jira hadday noqon lahayd waxbarasho caafimaad biyo xoola wixii kale ee warbixina noo dhiibtaan si aanu markaanu noqonno halkaa golaha wasaaradda aan ugu geyno cid waliba halkii ay saamayso waynu is waraysan doonnaa weynaynu wada joognaa kelmaddaasaan ka bilaabayaa kelmadna waxaan u dhiibayaa markaa waa mahadsantii asalaamu calaykum